degmada doolow ee gobolka gado waxaa ku sugan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland waxaa lagu soo gebagabeeyey oo lagu soo afeeray shir u dhexeeya agaasimayaasha guud ee wasaaradaha jubbaland kaasoo looga hadlay qaabkii ay kusii socon lahaayeen barnaamijka xalka waara u noqon lahaa mashruuca dhammaanaya ee loo soo gaabiyo g r b oo loo yaqaano adkaysiga wadajirka ee xalka waara mashruucan oo ay bahwadaag ku yihiin wasaarada ay ka mid yihiin wasaaradda qorsheynta jubbaland wasaaradda waxbarashada wasaaradda caafimaadka wasaaradda biyaha wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha waxay goobjoog ka ahaayeen intiba agaasimayaashooda guud kulanka lagu soo afmeerayey agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed weli cali ayaa waxa uu ka hadlay mashruuca dhammaanaya ee adkaysiga wadajirka ee xalka waara barnaamijkani waxa uu diiradda saarayay kor in loo qaado access to quality education dadku inay waxbarasho helaan ilmaha waxbarashada gaaray waxaa kale oo muhiimadiisa u ahayd in quudinta ilmaha kor loo qaado muhiimadiisa waxaa kale ahayd in kor loo qaado food security-ga iyo lifelihoodka waxaa kaloo ahayd dowladda systemka dowladnimada in la awoodeeyo intaba wax fara badan baa ka hirgelay oo ka shaqeeyey oo looga guulaystay oo maanta inta shaqaynayo oo la raba in lasii socodsiiyo si kastoo noqotaba intaa keliya kuma filnaan doonto weli dowladdu waxa ay codsanaysaa oo ay rabtaa barnaamijkaas inaan sidaa looga tegin ee taageero ugu baahan yahay dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed faarax cali aweys ayaa isaguna waxa uu ka hadlay mashruuca adkaysiga wadajirka muhiimadda iyagu ugu fadhiyo aniga barnaamijkani ka wasaarad ahaan anigoo matalaya wasaaradda waxbarashada ahamiyad gaar ah ayuu noo lahaa cidda uu ka dhammaadayna runtii waa wasaaradda waxbarashada sababtoo ah wuxuu ahaa brogram ama barnaamij dhammaystiran oo wax kasta leh dhismihii leh dayactirkii leh quudintii leh macallimiintii oo lacag la siiya leh shaqaale aada u fara badnaa oo ka shaqaynayay leh hay-adihii oo iyaguna shaqaynayay leh waxaasoo dhan baanu ku haysanay runtiina welina baahidu waa qabnaa hadda ka hore wiilbaa wuxuu yidhi aabow aakhiro shabaag ma la dhiganayo weliga aabihiis oo badda ka shaqaysta markaasuu imaandhow ninna maal la-aan meeluma fadhiyo marka dowladdu meel fadhiisan mayso waxay ballan qaadaysaa inay roolkeeda iyo kaalinteeda qaadato booskeedii buuxiso qayladhaanna meel kasta u dirto iskuna daydo boosaskii bannaanaday gaabkii soo baxay inay buuxiso